alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasulilah sal alay wasalam mudana madaxweyne horta anaa waxaa tumay xubnaha golaha wasiirada oo dhan si ay mashruucan oo ballaadhan nagala qayb qaataan iskama anaa casumay oo invitation u wada diray si ay u ogaadaan oo ay door nagala qaataan waayo caanuhu waxa weeyaan caaniya nabad baa layidhi si ay maanta u wada ogaadaanoo markii hore waxaanu islahayn halkan geel ku soo xareeya caanaha ka maashaan iyadana maan tegi doonaa meel halkaasaanu geelii ku xarayno caana ka lisi doonaa iyaduna loo shaqaadanayso oo insha allahu tacaala taabri baanu qaban doonaa wasiiradana qaar baa igala soo qaybgeli doona hawshan madaxweyne iyo xubnaha golaha wasiirada iyo madaxda sharafta leh waa mashruuc ballaadhan oo ay naga caawinayaan euda eudu ay naga caawinayso oo ah afar milyan oo euro ay eudu bixinayso iyo afar boqol oo kun oo dollar oo ay faaw bixinayso mashruucan waa fayskii koowaad waa silsilad caanaha lagu daryeelaayo ilaa halka laga soo saarayo oo broducerka ah waxaa ku jira neefka kobcintiisii neefka caafimaadintiisii weelka lagu lisaayo caafimaadintiisii qofka lisaayo caafimaadkiisii caawinta gaadiidka soo qaadaya waddooyinka caaw maraayo wixii laga qaban karaayo weelka lagu soo qaadayo sidii loo ilaalin lahaa marka la keena halkan sidii loo dhisi lahaa infrastructureka u baahan yahay loo dhisi lahaa qalabkii qaboojiyaasha sidii loo dhisi lahaa sidii loo kobcin lahaa communitiga ka shaqeeya ee caanaha iskaashatooyinka caanaha looga shaqayn lahaa silsiladaa isku daxan ee caafimaadkeeda ah yuu mashruucan ka turjumayaa waxaa iska kaashanaya runtii hay-adda faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhammaan private sectorka ganacsadaha ka shaqeeya caanaha mashruucan waa mashruuc ballaadhan waayo cunuhu waa cuntada ugu faraha badan ee aynu isticmaalno qof innaga ka mida waxaa laga yaaba maalintii mar ka mida inuu caana cabbo waxaana weeye gaar ahaan hargeysa ayaanu laga bilaabayaa kadibna insha allahu tacaala meelaha kaleu ku fidi doonaa hargeysa waxaan uga bilowna waxa weye bacdamaa ay ku nooshay malyan qof oo caana cabba waxaan meelaha qura tijaabo bay inoo noqonaysaa waxaan ku dari doonaa insha allahu tacaala haddii alla ka dhigo in qaab warshadayna lasoo lagu dari doono fayska labaad laakiinkan waa fayskii koowaad mar labaad waxaan ugu mahadnaqayaa cid allaale ciddii nagala qoyb gashay ee caawimo naga siisay gaar ahaan euda iyo hay-adda faw iyo hay-adda la yidhaha a c b madaxweyne si aad noogu furtid mashruucii loo waxaan kugu soo dhowaynayaa mikrofoonka madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين aad iyo aad baan u salaamayaa marti sharafta halka joogta waxaan doonayaa inaan farxad weyn aan sheego inay farxad weyn tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan aynu ugu dambaaldegano horumarinta caanaha somalilan oo ay maalgeliyeen midooda yurub mashruucaas sidii uu sharxay wasiirka xanaanada xooluhu waa mashruuc qiimo weyn ku fadhiya waa mashruuc horumarintiisu waxtar weyn ummadda u leedahay waxaanu ku wada faraxsannahay inaynu mar walba tallaabo hore u qaadno oo ah mid wax u kordhinaysa bulshadeenna dhaqaalihiisa sida looga faa'iidaysanayo waxa ay xooleennu soo saaraan ay noqon uun inay hilibku cunno eh aynu hilibkiisa cunno eh aynu maalin walba mar walba qaabkii ay noo suurtogelaysaba aynu faa'iidadiisa ay ummadda leedahay aynu ka sii kordhino sidii hore marka cilmigeenna iyo aqoonta aynu leenahay intaa kasii korodhaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xaflada ka soo qayb galo waanan ku hambalyeynayaa european unionka mashruucan maalgeliyey iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee hawshan kala shaqaysataba aad iyo aad baan ugu maandaqaya I just would like to express Uh, my happiness in participating in this very important event uh, in which we are engaged in the development uh, in, the, in, the, launch of the milk value chain development project funded by the European Union. I would like to express my thanks on behalf of the Somali people and Somaliland government on the role that the European Union has taken, has taken in uh, launching this project and turning it into a reality. Thank you very much indeed. thank you very much indeed aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo howlayeynta hawsha ka howlqashay taba mahad ballaaran baan u soo celinaya waa mahadsantihin